Faahfaahin ku saabsan qaab-bixinta manhajka Higaada Buugga Koowaad ama Horudhaca ah ama aanu u naqaano Tamhiidi waxa uu ka kooban yahay sideetan iyo afar bog. Laga bilaabo Buugga Koowaad ilaa Buugga konton iyo sedexaad waxaa lagu baranayaa xuruufaha alif ilaa ya iyo saddexda shaqal kordhig hoos dhig iyo god qoraalkooda iyo akhrintooda. Laga bilaabo Buugga konton iyo afar ilaa sideetan iyo saddex waxaa lagu baranayaa isku xirka laba xaraf, qoraal, akhrin iyo yeeris intaba. Bog walbana waxaa ku yaal sideed eray. Buugga sideetan iyo afaraad waxaa ku yaal tadhawatan iyo laba eray oo ah isku ururin inta uu horay usoo dhaafay ee laba labada xaraf ka koobnaa, waana imtixaankii uu kaga gudbi lahaa buuggan horudhaca ah, waxaana laga doonayaa ardayga inuu ku akhriyo ugu yaraan laba daqiiqo kadibna uu u gudbo yeeriska erayadaas, waxaana loo yeerinayaa ilaa shan iyo labatan eray. Hadduu sideed iyo toban ka yar keeno, mar kale ayaa dib loogu celinayaa imtixaanka, wuxuuna ku gudbi karaa sideed iyo toban iyo wixii ka badan. Fiiro gaar ah: Waalidka ma siin karno jadwal waqtiyeed sax ah oo uu ardaygu kaga gudbi karo buugga horudhaca ah. Taa waxay ku xiran tahay hadba waalidka inta uu firfircoon yahay waqtina uu u hayo ilmaha. Labada buug ee ka dambeeya buugga horudhaca ah markasta waxa uu bixinayaa faahfaahin ku saabsan waqtiga saxda ah ee qorsheysan in ardaygu ku dhammeeyo ama kaga gudbo fasalka ama barnaamijka Higaada. Buugga labaad waxa uu ka kooban yahay afartan iyo sideed bog, oo isugu jira qaacidooyin fure u ah iyo weedho ama jumlado, waxaana uu ku baranayaa arrimaha soo socda: Isku xirka saddex xaraf oo kordhigan qoraal, akhrin iyo yeeris iyo imtixaankooda. Isku xirka saddex xaraf oo hoos dhigan iyo godan qoraal, akhrin iyo yeeris iyo imtixaankooda. Akhrinta iyo qoraalka jumlado dhaadheer yeeriskooda. Alif-dheerta, ya-dheerta iyo waaw-dheerta qoraal, akhrin, yeeris iyo imtixaankooda. Intaa waxaa dheer, waxaan juhdi badan ku bixineynaa qurxinta farta iyo dhawaaq saxsan. Fiiro gaar ah: Arday walba isaga oo aanan casharkii hore ka gudbin marna looma dirayo mid cusub haddii ay dhacdo in isaga oona kii hore ka gudbin uu mid cusub u tallaabo, macallinka waxa uu ka joojinayaa kan cusub wuxuuna dib ugu celinayaa midka uu ka booday. Kol haddii aanu fahanay maada-cilmiyeedka uu buugga labaad ka kooban yahay, waxaa inoo haray inaanu ogaanno waqtiga saxda ah ee loogu talagalay in lagu dhammeeyo buuggan. Horay waxaan usoo sheegnay in buuggani yahay afartan iyo sideed bog. Haddii laga reebo bogagga qaacidooyinka ku qoran, waxa uu isugu imanayaa soddon iyo lix bog, oo boggiiba uu noqonayo maalin casharkeeda oo ay ka dhigan tahay soddon iyo lix maalmood. Buugga saddexaad waxa uu ka kooban yahay afartan iyo shan bog. Gebi ahaanba waxa uu ka kooban yahay weedho ama jumlado laga soo xulay Qur'aanka Kariimka ah, waana buuggii sida saxda ah uu ardaygu ugu diyaar garoobi lahaa Qur'aanka kiciintiisa iyo akhrintiisa. Sidaa awgeed, waxa uu buuggani barayaa ardayga arrimaha soo socda: sida loogu dhawaaqo, erayada sawirkooda iyo dhawaaqoodu ay kala duwan yihiin (ya saqiira, alif saqiira, iyo waaw saqiira), medka ama midka waxa loo yaqaano, laba kordhiga, laba hoos dhiga, laba godka, iyo reebka labadiisa nooc, xuruufta la qalqaleeyo iyo dhawaaqooda, hamzatul wasliga iyo qadciga, shadka ama shidka, laamu shamsiya iyo laamu qamariya. Fiiro gaar ah: Intaasoo dhan waxaa la socda layliyo fara badan oo akhrin, qoraal iyo yeerisba isugu jira. Ardayga isaga oonan casharkii hore ka gudbin marnaba looma dirayo mid cusub haddii ay dhacdo in la isaga oonan kii hore ka gudbin uu mid cusub u tallaabo macalinka waa uu ka joojinayaa kan cusub wuxuuna dib ugu celinayaa midka uu ka booday kol haddii aanu fahnay maada cilmiyeedka uu ka kooban yahay buugga saddexaad buugga saddexaad ee ugu dambeeya higaada waxaa keliya oo inoo haray inaanu ogaano waqtiga saxda ah ee loogu talagalay in lagu dhammeeyo buuggan horey waxaan usoo sheegnay inuu buuggan yahay afartan iyo shan bogle haddii laga reebo bogaga qaacidooyinka keliya ku qoran waxa uu isugu imanayaa afartan bog oo boggiiba uu noqonayo maalin casharkeeda oo ay u dhigan tahay afartan maalmood jadwalka buugaagta buugga horudhaca ah casharadiisu waa siddeetan iyo afar cashar maalmaha lama oga tiro guudna lama oga buugga labaad waa afartan iyo sideed bog maalmaha waa soddon iyo lix maalmood buugga saddexaad waa shan iyo afartan bog maalmuhuna waa afartan isugeyntooduna waa toddobaatan iyo lix maalmood